waxaa hoosudhacu ku yimid dhowaanahan heerka biyaha webiga shabeelle ee mara gobollo ka tirsan soomaaliya gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed dabageed ayaa v o u sheegay in biyo xireen weyn oo dowladda etoobiya ay ka dhistay gudaha dalkeeda uu sababay in biyaha webiga shabeello uu yaraado iyo weliba roobab yaraan ka jirtuu sheegay gobollada ku yaala geeska afrika saare cabdi oo stuudiyaha igu helisa ayaa khadka taleefonka ee magaalada badweyne kula xiriirtay gudoomiye dabageed waxayna ka wareysatay arinta biyo yaraanta webiga shabeelle iyo weliba halka ay marayaan qorshaha ku saabsan shirkii jowhar ka socda ee ay diidan yihiin odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan
aad u mahadsan tahay waana ku salaama marka hore shaqaalaha c o a oo dhan iyo adiga hadaylaadayaba adeer waxaa keenay biyo yaraanta horta iska qadar ilaahey laba sababood aan isleeyahay way keentay biyo yaraanta way ku timid aan isleeyahay sababta koowaad waxaan isleeyahay dhanka etoobiya dul looga yimaado qoladan etoobiyaanka dowladda dalka etoobiya waxay sameeyeen biyo xireyn fara badan ama aad ba xaddiis ugu weyntay sameeyeen sida aan ka warqabo ay beero ku waraabiyaan taas waa keentay aan isleeyahay oo awal ma jiri jirin biyo xireenka xoogaa waa jiri jiray laakiin wax yar yar oo ahay hadda mid baa xad weynay sameeyeen oo webigii oo dhan ba ay ku leexiyeen arrimasaas waa waa la socdaa inay meeshaas ka jiraan sababtay tahay aan qabaa sababta kalena kulaylka jira iyo jiilaalka ayaa keenaan qabaa oo maaragtay biyaha midabkooduna waa isbedelay dhadhankooduna waa isbedelay waa tahay etoobiya waxa ay ka mid tahay wadamada saaxiibka dhow la-a soomaaliya marka la eego ciidamo ayaa ka jooga wadanka soomaaliya egalaangal fara badan ayay siyaasada soomaaliya ku leedahay hadday noqoto gobolada iyo dowladda federaalka ahba marka bal waxaad iga warantaa marka ma jirtaa in ciidii ciddee doontaba ha ahaatee ay kala xiriirtay oo lagala hadlay biyo xireenkan haddaaba ogtihiinba maya maya ma maqal annagana lagala waa kalama hadal ciiduna lagalama hadal ayaguna lagalama hadal annaguna kalama hadal cid kaleo hadda dawladda soomaaliyeed ka mid ahoo kala hadashana ma aanan maqal waxaan isleeyahay wax hadda siyaasad ku qotobaba maaha oo biyaha dadku dee inay beero ku tabcadaanay hadda dawladdu ay biyoxireenka ugu samaysay dadkooda ama dalkooda maohe wax hadda kaleoo siyaasad oo ku dhibaateeya dalka soomaaliyeed ay isleeyihiin maba aaminsaniba arrintaas aniga weli waa ka dhubnaa waa garta waxaad bal iga warantaa howlihii shirkii jowhar weli odayaasha gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne way diidan yihiin ayaa wararku ay sheegayaan maantana waxaa gaaray halkaasi wasiiro doonaya inay hooshii dib loo bilaabo marka halkee haatan wax marayaan wallaahi hadda meel fiican ay marayaan walaalahi horta wax kasta oo la same in la sameeya lagu talagalaa culeyskooda iyo dhibkooda ay leeyihiin dadku boqol kiiba boqol meel iskuma raaci karaan dhibaatada hadda jirta oo labadaas gobol waxaan isleeyahay gobollada soomaaliyeed iyo steedyada soomaaliyeed oo la dhisay kuwa ugu sahlan ama dadkooda hadda ay ugu xorguf yar yihiin waayo waxaan isleeyahay marka dadka reer hiiraan iyo dadka reer shabeellaha dhaxaa labaduba waxay ogol yihiin gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhaxaa in la isku daro way ogol yihiin laakiin wax cusub oo la samaynaayo culeyskooday keenayaan dadka kala aragti duwanaanshadiisay keenayaan dadka siyaasiyiinta ah oo qofba si wax u rabo wax kala jiidanay ay keenayaan odayaasha dhaqanka naftooda oo qabiilada ka wakiila ama dhaqanka ka wakiila iyo arrintu si toosa u qusaysaana waxay keenayaan in maaragtay ninba oo qabiilkiisa biyaha ugu badan oo meesha uga qaado ama cadka ugu badan oo meesha uga qaado u doonayaa wixii marka iska isjiijiidkaas ahaa jira ee wax hadda weyn oo dhibaataha uma jiraan inta badanna way soo dhadhawaadeen inta badanna waa la dhama inta dhimanna waa la dhamaystiri doonaa haddii aan laydmo waa sax waa yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka batroolka iyo tamarta maanta na soo gaaray ayaguna arrintaasay u yimaadeen waa la soo dhaweeyey guriga gobolkay degan yihiin cid kasta oo arrintaas labada gobol wax ka qabta ama yacni u arkaysa in wax ka qaldan yihiin oo ay la kulmi doonaan haddii aan laydmo waxayna diyaarayiin inay ka qanciyaan waxay dhibsanayaan waa garta bal ugu dambeyntii odayaasha dhaqanka gundhig ayay u yihiin dadka bulshada deegaanadaasi ee maamulkan samaysanaysa ama ku midoobaya bal waxaad iga warantaa marka waxaa lagu qancin kara rabitaankooda iyadoo la eegayo odayaashii dhaqanka maxay tahay wallahi waxaa lagu qancinayaa dadka waxbaa ka dhexeeya waxa ka dhexeeyana loo qaybinayaa sida maaragtay waxa oon laisku jiijiida waa qaybtii aniga intaas ka badan aan leehay aniga intaas waa yani waa leexadhiray aniga wixii aan lahay baa wax laga reeb waxa meesha jiraa intaas waaye marka dee qolo kasta waa lala fariisanayaa waa lala xaajoonayaa waa lala doodayaa wixii maaragtay ay tabanayaanna waxbana waa laga qancinayaa waxna ayagaa ka qanci doona haddii allayso
kaasi waxa uu ahaa yuusuf axmed guddoomiyaha gobolka hiiraan oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne khadka taleefonka ugu warramaya waryaheena saare cabdi axmed